baydhabo qodobadiisiin kudhugunsa doontan intunanka guda jarnaya maybaa kumide maamulka gobolka shabeellaha hoose oo bulshada digniin adag andiri waanonkudigii halasta wadooyinkiiyo weliba meelyo isticmaalahaya ka hodaal al-shabaaba gudoomiye ku-higeenka amnigii iyo siyaasadda maamulka gobolka bakool oosuu sheegay intii al-shabaab ee sababangata hirnaadowka isku socodka gobolkaasaydi amniga laasaanood oo la adkeeyey hili somalilan iyo ku-digtii koyowka deegaanada saytii ra-iisul wasaare hamse hogta kulanka geegkasoo ku furmahay beledka muqdisho waana furmahayaasan sheegay weliba waxaana kumida madaxda maamul goboleedyada ee warkaana siinkahayna saaxiibayaala akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal intunanka guda jarna warkaana siinku dhugunsi doontaya maybaa kumide inkiyaraan labaatan saddexa qof ah maybaa laka dilay qaan yunis iyo weliba dabahoogon owso hoylaan wsadhiki aana ku mid ee shacabka kibra
sarta isoonta sugnaanshii sabarlooglaan insuulayan soomaaliyay seedanoo taay hogsoor sugnaan kugaadada saysan helan sabarloogidin
kulanfayla marakala saaxiibayaala taariikhda maybwaa afar bila afaraada abriila sanadka labada kun labaatan iyo shanta intaas maybaa yooqaana qodobadii warakaana hatana sugiyo faahfaahsan saaxiibayaala kabilaawno sidiisiin warakaana madashay baha ka dheegdan saaxiibayaal maamulka gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed oo bulshadus unkudigi ama digni adag andiri waanunkudigi halasta wadooyinka iyo weliba meelo inta badan oo isticmaalahayo ka hoda al-shabaaba shukri ismaaciil axmed yanin hayta
gudoomiye ku-xigeenka dhinaca qorsheynta ee maamulka gobolka shabeellada hoose bashiir maxamed yuusuf yase kululun ku digi shacabka ku nool gobolkaas yoonanka baaqa intii ose taxadir leen ku feejignaadaan jidadka iyo maalin kasta isticmaaleen al-shabaab isaa taagtow goobo iyo mararka qaar ka dhuumaalaysadayana gudoomiyigii arrintaas ka tilmaamay in talanka gollaye antimeelas iyo ku bilowdan howlgallo ku dhan al-shabaab taasona maamulkiiyo anfadaana hanti dhibaataa ku deerta shacabka meelas degawa qoyba uus hoosta ku xariiqa inta shacabka lanku baahanyey intoo la shaqeeyeen hay-ado ammaanka se al-shabaab lankusaana meeloyoka ka sugayiin gobolka shabeellada hoose
aada iyo aada umahadsan tahay bulshada gobolka shabeellaha hoose waxaa la wadaagayaa awalan maantana waa bixinay amaradaas oo anagoo hadwa la yidhaahdo saraakiisheena isla joognaa bixinay hadeerna waa si ismi macnaha gaar ah oo personaal ah oola wadaagayaa bulshada gobolka shabeelle hoose labada wado oo hadwa layidha wadada aadayso walaweyn iyo wadada ee aadayso hadwa la yidhaahdo aadayso gobolka shabeelle hoose intiisa kale buulomareer iyo marka aadayso labadaas wada maahana wadooyinka kale khawaariijta dhexmarayo ee khawaariijta isugu gurmadaan bulshada gaadiidkooda inay ka ilaashadaan ugu baaqaya hadaba layidhaahdo amarkaasna waa la baxsay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hadday leeyihiin ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka iyo ciidanka badda dhammaan heeganaa la gelshay hadaba layidhaahdo meel kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo hadaba layidhahdo khawaariijta ay ka howlgalayaan amba ay marayaan hadaba layidhahdo il gaar aha lagu fiirinayaa shacabkeena inuu wax ku gaarana ma rabno guddiga gaadiidka gobolka shabeelle hoosna waa la wadaagnaa arrintaasu marka waxaan rabnaa hadaba la yidhaahda anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo si gaara bulshada waxa ugu baaqaynaa ma rabno inay bulshada wax soo gaaraan ma rabno inay bulshada hadaba la yidhaahdo maaragta iyadoo maaragta aan loo soconin ay bulshada dhibaato gaarto shacabkeenna iyo dadkeenna bermageedada ah anaga waan jecelnahay waxaan u taaganahana qoraxda ayaga waaye inay wax gaaraan ma rabnaa waxaan ka codsanaynaa marka inaysan ay nimanka khawaariijta meelaha ay ka dhow yihiin iyo meelaha ay difaacyada ka samaysteen iyo wadooyinka ay marayaan inay iska ilaaliyaan howlgallaa socdo howlgalladaas inuu shacabka saameyn ku yeesho ma rabno annaga haddoo ala yidhaahdo in laga fogaada bulshada ugu baaqaynaa haddoo ala yidhaahdo meelaha ay ka dhow yihiin aada looga fogaada bulshada ugu baaqaynaa aada iyo aadaan u mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkan digniinta xambaarsan ee guddoomiyagu sandari shacabkaya weyba usakooyaya xilli gobolka shabeellada hoose qaybo badan kumid ee usaku bilowday howlgallo ku dhan al-shabaab
gudoomiye ku-higeenka amniga gobolka bakool oo usu sheegay intii al-shabaab iyo sababinga tahay hiranaado kusku socodka gobolkaasi gudoomiye ku-higeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bakool aadan abdi abaarey oo khadka teleefoonka raadiyaha c b b iyo baydhaba unug la xiriirya faah-faahin kubiy xaalada guud ee gobolka bakoola gaar ahaan xaalada nasdareerowka degmooyinka iyo deegaanada gobolka sayti mayba usu sheegay intii guud ahaanba gobolka bakoolas uu weyahaya qabada dhinaga amniga iyo xaano kale oo sababtay intii shacabkas hore laska dhex maro korna degmooyinka gobolka taasuna dhibaato weyn kaka hayta ka hoda dhinaga al-shabaaba waa sida hadalkan dhankii gudoomiye ku-higeenka aad aa mahadsanto dhammaan dhegeystayaalka idaacadda salaame bacda salaam ayaad aa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba gobolka bakool dareema kortaan guud ahaan gobolada soomaaliya dhibaatada iyo qabaan oo kale laga qaba dabcan nimanka cadowga jihadiidka ugus al-shabaabna dhibaatada guud ahaan dalka ka hayan leh umutaasiyoona ka hayan ilaahay nasrijay marka intun hata gobolka muddada belle una roogna hata dadaalo fara badan maykawadna inuuna horumar badan suubinin dhinaga ammaanka oo noo kaaladaana ciidamada qalabka sida iyo maamulka degmooyinka waana rajaye doon insha allahu degmooyinka hata galanta cadowga ka jaroona sida aan ka dhaqsiyax badan leh inuuna galantiga ku biina dabcan haddee umato dhibaatada cadowga ka hayaan aragan bislaadeen sidii maridima dadka shacabka dhibaatada cadowga ka hayaan aragan marka may diyaaranayeen shacabka inay nimanka cadowga luqudul qaada oo aan iyagoo la shaqeeyaan maamulsha iyo ciidamadii uga la shaqeeyaan inay isku dul qaadaan shacabka baddiyaaran ah dhinaga kale soo hadlay jeesii wadada aadan abdi abaare yaa iftiimiyey intii maamulka usbe gobolka bakoola oo soo ku mideeyey muddada kooban ee hata hilka iyo xayaanya sheegay intii iyo ka guulaysan qaadowka tillaabooyin hordhaa eh oo laka hooyahaya amniga iyo weliba iska hirowka deegaanada gobolka dabcan gobolka waktira badan ay kasoosmi meelku shaqeeyanay ini amniga guud ahaan gobolka la xaqiijiyo antaba ciidamada dowladda ka sugayin ilaahay nasrije markaa bili ramadan la hakajari degmooyinka hata xurtee waa la carqalada ma ku dhiina nimanka cadowka maha arbushna dabcan ciidamada xooga anoo ka ammaano dadaalkiiyo wadan nimanka cadowga ee laan walba goobayo ka sugnaya maalin walba laka weerarahay taasba guuluh guulhaminhooyitiyo waana mar walba ilaahay subxaana watacaala aan ka mahadayaan xaalada gobolka bakool weli ma bayaan baaqanta dadaal dheeriya semirasiisi reedlanka kanaga nasareerowka bulshada iyo amniga guud ee gobolka sayti amniga guud ee deegaanada s s i khaatumo gaar ahaan magaalada laascaanood yaa la adkeeyeedoona la kordhiy meelo baaritaanada ee baabuurta similalanka haqiiji nabadgeliyada kulamo dhiniga amni lanku hadlaay maybayo kudhiyana laascaanooda maybanu meelo ka hogaamiyay madaxda maamulka s s i khaatumo iyo kumid yihiin guddiga amniga iyo taliska booliska mas-uuliyiinta meeba warbixinyo ku saarana xaalada amniga dadaalada laka haliya haya deegaanada ee ku horseedowka falalka dembiyada iyo weliba la dagaalanka maandooriyaga mayba sida oo kaliyo sheegana in ciidamada booliska iyo nabad sugidaba si joogta milasetian kubada howlgalo amni haqiijina hogaanka sc khaatumo mayba sumeeleedankaadke hay-ado ammaanka intii meelyo ka hooyan dadaalada laku sugahaya amniga yooniyo milaseti ka ballan qaaday intii maamulka usumeelka ka dhiirigeliyi doona tayeenta ciidamada tillaabooyinka laga adkeeyahaya amniga maybaa ka toosase hilo waradaha bakhaayo sheega intii ra-iisul wasaaraha soomaaliya hamse abdi bare uu safar ka seeda doona deegaanada siti s s c khaatumo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane khamse abdi bare iyo wafdihu soo gaamiye mabalakabade intii dhowaan yo-aanba bakhaa magaalada laasaanooda ee xarunta maamulka kumildiirkan ee s s c khaatumo ra-iisul wasaare khamse abdi bare iyo maalmo khasooda maybaa maa doone laasaanooda miilasaydii sunseeda doona booqasho iyo weliba hindhihindheen oo miilasaydii suuqsuubi doona ra-iisul wasaare hamse abdi bare iyo wafdishe maybaa miilasaydan ka hogaamiyi doone mabalakubada intii dhowaa miilasayyo seedan ra-iisul wasaaraha mabala sheegay intii suunbaxdon laasaanooda waana meelasiisa kulamo kala qaadadana maamulkaasiiti ujeedka safarka hamse abdi bare mibayaan la khariirta hoojinta hiriirka dowladda dhexe yowlaba maamulka ese sii khatamo simeelasiiti lankaambaqada morlanka sii wada howlo hirsan ee maamulka city oo weli kumeeldeere isla markaasna soo wajahaya khaalada dagaala sida oo kale wararkeenta city-ka sii darahaya intii ra-iisul wasaaraga uu sameelasay kulamo kala qaado doona madaxda maamulka city iyo weliba qeybasho duban ee bulshada usoona meelaka ku hog wareysa doona horumarka deegaanka xaaladii ku jirta iyo weliba baaqada garaka ee mayba sidoo kale qorshagu sueeya intii ra-iisul wasaare mudane khamse abdi bare usuu shiidhaha dhika doona mashaariicda horumareed oo laka taageerahaya reedan dhisowka horumarka deegaanada ise sii khaatumo khaanasona khatar laku hirgeliyahaya deegaanada maamulka siti kumeeldeerkan e ise sii khaatumo somalilan ayaa idanka hanjabtay intii ra-iisul wasaare khamse abdi bare use meelaseytika meelaseyti ciidanka qomamey doona booqashadiisa magaalada laasaanada oo khata harownan ee maamulka meeldeer ee sesii khaatuma somalilan ee sinwiyon ka horkoytay qorshaga ra-iisul wasaare khamse abdi bare iyo safarshay laasaanooda iyo sida oo kale mabayaa ku digday booqashada maybaniya sheegtay intii meelaseytika la khariirta arrimo siyaasadeed iyo weliba quryowka olaada iyo ku-teeganta gobolka seyti si kastaba haato dadaalada ama socdaalka mudane khamse abdi bare iyo lifelaha intimeelasidiisu kaka adeey mowqofka dowladda federaalk ee soomaaliya oyaa ka toosanta taageerada maamulka kumeeldeerkan ee ese sii khaatamo oo haatana hiisa dagaaliya kula dhexeyta maamulka city ee somalilaana maybali kubada dhugun sudayaalanta geeka beledka muqdisho ee caasimada soomaaliya oo soo kuloonka dhaqamara ama aan dhexeeya madaxweynaga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba qaano kumida madaxda dowlad goboleedyada use ku furama beledka muqdisho kulankan oo useeyakoo wada tashiye yameyba ku qiib galahaya hogaamiyaalka maamulada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle meelo weliyoon ku qiib gala doogna puntland iyo weliba jubbaland aana soona heshiisi siyaasad hoogaya kula dhexeyta dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda maamulada maybayoor hoogana beledka muqdisho maybana la filahaya intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud meelaseyti iyo ku siiyaan gololowsoo ka baaqi taasoona laka fadahaya intii laka halay hiisada siyaasad oo hilowya ku-teeganta iyo weliba dagaalka lakala jara kooxo dhiniga argagiysada qabsoomowka kulanka maybaa shaaciyey la taliyiga arrimo dhiniga dastuurka ee madaxweynaga osu sheegay intii saacadooyinkii laa dhaafay usaasan sheekh maxamuud suwadi wada tashiisu meelo kala weeladaaya madaxda siyaasadda ee dalka aani horeeta ilaalkan qobdi iyo weliba hogaamiyaalka dowlad goboleedyada madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhawaaqmayba uuse ka dhawaaqay intii meelaseyti laka fidii doono gololo wada tashiga hilo muddooyinkii dambe sinwi meelaseytinaskahay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa meelaseydika diidanayay xanaanka doorashada ee villa soomaaliya iyoanka marahayda baarlamaanka soomaaliya madaxdii hore ee dalka iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka yesiisamle mebayo qandhawaayana gololo sufadi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuude meelo warkaasi dhugun sidiyaalaysiinku dhugun sida ay tan mayba waa shabakada raadiyaa c b b ee baydhabo tan akhbaaraadka banaanka maybaa la xaqiijiyay intan kiiraan labaatan saddex qof oo falastiiniyiina iyo kaa muudeen weerar saraakiilla militariga israa'iila yaraabtioray geeki oo ku fuliyo magaalada khan yunis ee koonfurta maryanka khaza wararkeenta sidii kasii daray inti la duqeeyay xeerar barakaayaa leh oo israa'iiliya aqoonsatay dhinaga bani-aadanimada meelaseyta manalaka weerari dhowr manatakala warkii dhugunsadayaaliisiin kula socotaan hillagoon shabakada raadiya c b b ee baydhaba antaninkii kii akhyaaree inti warkun koolamida reedon kulamaana mibasiinku tabe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal
bilo dhalate bulshada abshir bakooliha birey biiroge barwaaqiniidiidi raadi baay bakoola kooy qadigii bulshada kooy beenmalka heesaa banaan mal ammaanaa baahidii warbaahineed bagyoodii dhamanayti way ku baxay raadiida ninka beedanee baahidaana laka gudbiyaw dowlinimaadan telan baahanya baysigan etaan bariisii hamiin laka sheegow raadi baayi bakoola kooyay bulshoy daarane
war buuho beynu kudhuurey run bannaanka yaalla ee weliba gudaa ii bannaanka dhatiyo warwar yaxkubahay ilbergsifkukubogadaano boqoliyo toban iyo afarta tafsiirka xadiise bukhaari iyo muslim muxaadareedun bogi waxayso berkoo wadani eh berkoo jeceel eh buraanbur ii gabay baafin ii dhe badeecada lakaysuu geliyaa bulshada lakulan bandhiga oo afyaal hakubaanan degi barnaamijka salaamo iyo dhalashada baxdo walaalo isjeed ii bawalaal barnaamij kabid berkoolna ku hadalow halka kabogateena bulshooy daaradaa raadiyo baayi bakool barwaaqaneen qubatiyo raadiyo baayi bakool liimbadsaduu raadiyo baayi bakool bulsho jeeluu raadiyo baayi bakool raadiyo baayi bakoola baayi bakool raadiyo
bulshoy bishaaro bishaaro bilkhayr miyartana ma iinku bakiilan kurmadee maanta bishaaro bishaaraad wadaaye ma barbaar aardhashayoo muddo dheer waxbaraysaa xilligaan bara moosay b h d na guddoomay war bishaarada bakun wiwal dheer ee kuriimihin barmoosne bishaaro bishaaro